بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacna wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo ay joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah iiraan oo weli laga sugayo jawaab celin ay ka bixiso qorshaha uu soo bandhigay maraykanka ee lagu soo gebagabeynayo heshiiska iyo bakistaan oo ku dhawaaqday in dhinacyada ay ku dhow yihiin inay xal gaaraan diyaaradaha dagaalka yuhuudda oo duqaymo xooggan ka geysanaya waddanka lubnaan iyo taliyihii ciidanka loogu magac daray alridwaan ee maliishaadka xisbullah oo la qaarijiyey maxay taageerada maraykanka ee yuhuudda ay ugu muuqataa mid sii yaraanaysa marba marka ka dambaysa qodobadaas xubintii wargeysyada iyo xalqadii laba-iyo tobanaad ee taxanaha asiira nabowiya duruusun wa cibar ayaad barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى ورهجة القلب ضجت في مجاريها
waa hagaag waa maalinimo khamiis ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay labaatanka bisha dulqacda sannada kunaafarboqoafartaniyotodoba hijiri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyoom qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa iyadoo maalinkii lixdan iyo sagaalaad laga joogo markii uu bilowday dagaalka u dhexeeya iiraan iyo maraykanka ayaa mowqica lagu magacaabo aksiyos ee maraykanka laga leeyahay waxa uu sheegayaa in dowladda iiraan laga sugayo jawaab celin ay ka bixiso qorshaha maraykanka ee ka kooban afar iyo tobanka qodob ee lagu doonayo in dagaalka lagu soo gebagabeeyo madaxweynaha maraykanka donald trump oo saacadihii lasoo dhaafay wariyaasha kula hadlayay aqalka cad ayaa sheegay in wadahadalladu ay ku socdaan si wanaagsan isagoo ififaale ka muujiyey in xal la gaaro dhankeeda bakistaan ayaa soo dhoweysay in dhinacyadu ay xal gaaraan inkastoo aysan faahfaahin ka bixin qodobada ay dhinacyada dhex dhigtay iyo waxa lagu heshiinayo markaan eegno dhanka lubnaan diyaaradaha dagaalka maamulka gumaystaha yuhuudda ayaa si wada duqaymaha ay ka geysanayaan magaalada caasimadda ah ee beyruud sarkaal sare oo ka tirsan maamulka yuhuudda ayaana sheegay in duqayntii ka dhacday dacalka koonfureed lagu dilay taliyaha guud ee ciidanka al ridwaan oo ah ciidanka gaarka ah ee maleeshiyada isugu yeeray xisbullah sidoo kale warbaahinta sahaynada waxay ku warantay in howlgalkaasi sirdoonka yuhuudda uu kala qayb qaatay sirdoonka maraykanka ee loo yaqaano c i eda dhanka kale taageerada maraykanka ee yuhuudda ayaa u muuqata mid sii yaraanaysa marba marka ka dambaysa qodobkaas waxaad ku maqlaysaan xubinta wargeysyada oo alaaba halkan inooga soo jeediyo walaalkeen ilyaas cabdulaahi bismillaah suhayb aad baad u mahadsan tahay waxaan xubinta ku eegaynaa maxay taageerada maraykanka ee yuhuudda ay ugu muuqataa mid sii yaraanaysa marba marka ka dambaysa sida uu baahiye wargeeska washington post tobannaan sano oo taageerada maraykanka ee sahaynadu ay ahayd mid aanan su'aal laga keeni karin oo loo arka muqadas ayay hadda u muuqataa mid si aad ah u sii hoos maraysa xiriirka labada dhinac ayaana maanta maraya marxalad kala guur ah iyo in gaabis uu ku yimid waxyaabo badan oo yuhuudda ay ka heli jireen dhanka maraykanka warbixinta ayaa tilmaamaysa in taageeradii xoogganeed ay hadda isku baddashay mid la sahalsanayo oo isku tuurtuura waxaana gudaha axsaabta maraykanka laga dareemayaa isbeddel xooggan oo ku dhacay saamayntii maamulkan uu ku lahaa gudaha siyaasadda washington isbeddelka ku dhacay aragtida dhallinyarada maraykanka wixii ka dambeeyey dagaalka khaza warbixinta oo sii socota ayaa sheegaysa dhibaatada ugu weyn ee hadda haysata sahaynada in ay tahay lumin ay ku sameeyeen kalsoonida dhallinyarada maraykanka tan iyo wixii ka dambeeyey toddobadii oktoobar sida ay muujiyeen baaritaanadii ugu dambeeyey jiilka hadda jooga ayaanan marnabo ahayn mid aqbali kara sii jiritaanka kayaankan sawirada joogtada ah ee ka imanaya marinka khaze iyo gudaha lubnaan ayaana indhaha u saaray dhallinyaradan xaqiiqda bahalnime ee maamulkan dhiigyacabka ah warbixinta wargeyska oo sii socota ayaa sheegaysa in maraykanka uu hadda isku arko mid gaaray xadkii loogu talagalay ee taageeradii uu siin lahaa yuhuudda waxay intan ka dambeysa ayuuna dareemayaa iyo warbixintu tiri culeys siyaasadeed oo uu ka dhexlayo arrintan waxa uu sidoo kale washington post tibaaxayaa in taageerada maraykanka ee yuhuudda ay hadda dhalisay inay wiiqanto awooddii diblomaasiyadeed ee uu aqalka cad ku lahaa adduunka intiisa kale kala qaybsanaanta ay taageerada yuhuudda ka dhalisay gudaha maraykanka arrinta yuhuudda ayuu wargeesku yidhi waa mid si aad ah jahwareer uga dhalisay labada xisbi ee ugu waaweyn ee maraykanka ee dimuqraadiyiinta iyo jamhuuriyiinta guuxa siyaasadeed ayaana cirka sii gelaya marba marka ka dambeysa oo xitaa ashkaastii la duubnayd trump xilligii kambeynkiisa ayaa hadda ka soo horjeeda taageerada la siinaya kayaanka yuhuudda waxaa sidoo kale la isweydiinayaa su'aalo fara badan oo ka imanaya dhanka dadyow markii hore u sacbatumi jiray taageerada xukuumaddaasi iyagoona leh waa maxay sababta balaayiin dollar loogu bixinaya israa'iil iyadoo gudaha dalka ay ka jiraan dhibaatooyin fara badan mar xaaladdu intaasi ay maraysa ayuu maamulkii yuhuudda bilaabay hadda ololo warbaahineed oo uu doonaya in dib uu ugu soo celiyo sumcaddaasi si middan ayuu uga saaciday in mar kale uu hantiyo taageerada maraykanka waxaana lagu waramayaa in lacag gaaraysa ilaa toddoba boqol iyo soddon milyan oo dollarka maraykanka ah loo ansixiyey in lagu fangareeyo faafinta dacayaadka iyo in suuqgeyn loo sameeyo mashruuca yuhuudda haddaba khubaradu waxay leeyihiin waa goor dambe oo xilligan waa mar ay wax weliba burbureen suuragalna uma muuqata in lacagtaas ay soo celin karto waxa ay sahaynadu filanayaan warbixintu waxay gunaanadkii xustay in haddii maraykanka uu sii wadaa arrintan uu kaga sii fogaanayo taageerada yuhuudda ama xitaa uu si aad ah u yareeya ay noqon karta albaab khatartiisa wato oo ay furtay washington islamarkaana ay soo raaci doonaan xulafada kale ee yuhuudda waxaana hadda si buuxda loo aaminsan yahay in yuhuudda aysan soo afmeeri karin xiisad haba yaraatee iyadoo aanan haysan taageerada maraykanka guud ahaana waa inaga intaa xubinta aan markana dib ugu laabana dhanka walaalkeen suheyb cabdulaahi iyo qeybaha ka haray barnaamijka caalamulyoom waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xalqada laba iyo tobanaad ee taxanaha asiira nabowiya duruusun wa cibar iyo walaalkeen mucaad لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا
مقام في الذرى صعب المنال بلوغ رقيه شبه المحال رافع دون رفعته الثريا ودون بهائه بدر الكمال له آل النبي الغرنال فآل المصطفى أكرم بآله مريامين عمالقة عظام بدين محمد بالغ المعالي نجوما في سماء العز صاروا لهم نور تلألأ كاللآلي كرام
siirada rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayh inaan diraasayno oo aan u kuurgallo si aan uga dhiganno manhaj aan u marayno soo celinta khilaafa raashida hadafka duruustan laga leeyahayna waxa weeyaan inaan iftiinsanno siirada rasuulkeennii salawaatullaahi wasalaamu calayh oo ahaa khaatamulambiyaa'i warusul kuna tilmaansanno dariiqa aan u marayno soo celinta khilaafada maanta aan u halgamaynaan u soconno si guudna arrintaas waxay ahmiyad ugu leedahay al'umma alislaamiya gaar ahaana alxaraka aljihaadiya iyo adaliica almushaahida maadaama maanta aan marayno marxalad mutaqadim ah oo ashwaad badan iyo maraaxil badan laga soo gudboo la soo gooyey biidni illaahi tacaalaana aan joogno calaa abwaabi alkhilaafa araashida maanta baahi badan ayaan u qabnaa masiiradeennan aan ku dabdinno manhajkii rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayh
فآل المصطفى أكرم بآله مريامين عمالقة عظام بدين محمد بلغ المعالي على الأعداء دائرة رحاهم بضرب البيض أوطان العوالي هم الفرسان في سوح المنايا هم الرهبان في جوف الليالي تقاة أعلنوا الإسلام دينا وداسوا فوق أهواء الضلال ولم يرضوا بغير الله ربا فنالوا العز من رب الجلال
intii lagu guda jiray saddex iyo tobankii sano ee cahdigii maka waxay quraysh xidhiiro kala duwan la samaysay yahuuddii ku sugnayd magaalada madiina si ay isaga kaashadaan hadafka mideynaya ee ahaa ka hortagga iyo burburinta dacwada islaamka ee lala soo diray nebi moxamed salallaahu calayhi wasallam soo saarista nebi moxamed salallaahu calayhi wasallam waxay sadmo iyo dhabannaheys ku noqotay yahuudda kuwaas oo dhankooda filayay in dhexdooda laga soo saaro rasuul yahuudda mideeya laakiin markii ay arkeen in iyagu aanu ka dhalan rasuulka la soo diray waxay risaalada islaamka ku iclaamiyeen colaad iyo dagaal taasoo intooda badan ku hogaamisay inay doortaan gaalnimo iyagoo qayb ka ah iskudayada lagu doonayo in lagu tacjiisiyo nebiga salallaahu calayhi wasallam waxay quraysh magaalada madiine u dirtay wafdi culus oo ay ka mid ahaayeen nadar ibnulxaaris iyo cuqba ibnu abi mucayd si ay ula kulmaan madaxyaweyntii yahuudda waxay u sheegeen inuu ka soo dhex baxay nin lagu magacaabo moxamed oo sheegaya inuu yahay rasuul ayna ka doonayaan inay wax ka dhahaan arrinka ninkan maadaama ay yihiin dad ahlu kitaab ah wadaadihii yahuudda ayaa wafdigii quraysh u soo dirtay madiina waxay siiyeen su'aalo ay islahaayeen kama jawaabi karo nebi moxamed salallaahu calayhi wasallam waxayna ku yidhaahdeen waxaad weyddiisaan sheekada wiilal dhallinyaro ah oo dunida soo maray qisada nin cagta mariye bari iyo galbeed iyo sidoo kale waxaa loola jeeda ruuxda haddii uu idinkaga jawaabo su'aalahaasi waa nebi ee raaca balse haddii uu ka jawaabi waayo waa nin beenaalo ah ee waxaad rabtaan ku sameeya odayaashii quraysheed ayaa iyagoo aad u faraxsan ku soo noqday magaalada maka waxaana ay tilmaameen inay la yimaadeen xujooyin ay ku kala bixi doonaan iyaga iyo nebi moxamed salallaahu calayhi wasallam iyagoo koox ah ayay u yimaadeen suubanaha waxayna weyddiiyeen su'aalihii saddexda ahaa ee yahuudda u soo dhiibtay nebiga salallaahu calayhi wasallam ayaa ku yidhi waxaan idinkaga jawaabayaa birito isagoon raacin insha allaah wuxuu rasuulka salallaahu calayhi wasallam jawaabtii la maqnaa muddo shan iyo toban cisho ah oo aanu waxyiba soo degin arrinkaas oo ay aad ugu farxeen madaxyaweyntii quraysh kuna tilmaameen mid caddeen u ah inuusan wax jawaaba haynin rasuulka salallaahu calayhi wasallam way murjisay inuu waxyigu ka soo daaho waxayse ahayd mid dersi lagu siinayay isaga iyo inta raacday wakhti weliba iyo goob kasta oo ay joogaanba goor dambe waxaa rasuulka salallaahu calayhi wasallam u yimid malakul jibriil calayhi salaam oo u wada suuratulkahfi oo ka jawaabaysa su'aalihii ee yahuuddu u soo dhiibtay reer quraysh laakiin quraysh ma ahayn mid xaqdoon ah oo markii ay heleen jawaabaha baadilkoodii ayay ku sii madax adeegeen haddaba inta aanan mawduucan ka gudbin aan eegno jawaabaha uu qur'aanku ka bixiyey su'aalahaasi ilaahay subxaana wa tacaala markaan wuxuu soo dejiyey suuratulkahfi oo su-aalihii ay weydiiyeen laba su-aalood ka mid ah jawaabteedii xambaarsan iyo aayaddaas oo suuratu al-israa wayas'aluunaka can iruuxi qul iruuxu min amri rabbii wamaa uutiitu min alcilmi ilaa qaliilan dhallinyarada ay ka sheekeen waxay ahaayeen asxaabuulkahfi ilaahay subxaana wa tacaala qisadoodii oo dhammaystiran ayuu ilaahay ka waramay am xasibta ana asxaaba alkahfi waaraqiimi kaanuu min aayaatina cajaban id awa alfityatu ila alkahfi faqaaluu rabbanaa aatinaa min ladunka raxma wahayi' lanaa min amrina rashada waxay ahaayeen dhallinyaro ilaahay subxaana wa tacaala quluubtoodii adkeeyey diintoodii ku sugnaaday rabbigoodii tala saartay gaalnimadii oo dadkoodii iyo tolkoodii ugu yeereen diiday markii la damacay in lagu dirqiyana oo ilaahay dartiisa dalkoodii iyo dadkoodii uga soo tegay waid ictasaltumuuhum wamaa yacbuduuna ila allah fa'wuu ila alkahfi yanshur lakum rabbukum min raxmatih wayuhayi' lakum min amrikum mirfaqaa godkii ay galeen ilaahay subxaana wa tacaala uu ka sheekeeyey karaamaadka iyo mucjisada ka muuqatay iyo inay ku nagaadeen godkaas muddo badan ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu noo sheegay inay ku nagaadeen godkoodii walabithuu fii kahfihim halaatha mi'atin siniina wasdaaduu tisca saddex boqol iyo sagaal sano ayay ku nigaadeen markaan qisadoodii waxay ahayd qiso cajiible ilaahay saas uga waramay qisada labaad ninka ay sheegeen oo dhulka aada ugu wareegayay isagana wuxuu ahaa dulqarnayn ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu watacaala wayas'aluunaka can dilqarnayni qul sa'atluu calaykum minhu dikra inaa makkannaa lahu fi lardi wa aataynaahu min kulli shayin sababa faatbaca sababa ilaahay wuxuu nooga waramay dulqarnayn inuu gaaray maqriba shamsi oo arkay qoraxdii oo dhacaysa fii caynin xami'atin wa wajada cindahaa qowman oo ilaahi wuxuu noo sheegay subxaanahu watacaala haddana inuu tagay madlica shamsi oo inuu arkay wajadaha tadlucu calaa qowmin lam najcal lahu min duuniha sitran ilaahi wuxuu noo sheegay haddana huma atbaca sababan xataa idaa balaqa bayna sadayni wajada min duunihimaa qowman laa yakaaduuna yafqahuuna qowla taasna waxay ahayd qisadii dulqarnayn ama su-aashii saddexaad ay weydiiyeen waxay ahayd ruuxa muxuu ahaa ilaahay wuxuu ugu jawaabay wayas'aluunaka can iruuxi qul iruuxu min amri rabbi wamaa uutiitum min alcilmi ilaa qaliila ruuxa waxaa la yidhi ilaahay amarkiisa ayuu ka ahaaday cilmigiina wuu kooban yahay suuratlkahfi xilliga ay soo degtay waxay ku aadanayd xilli xasaasi ah waayo gaalada dhibaataynta iyo itihaadka muslimiinta ay ku sameeyeen wuxuu bilaawaday fii awaasidi ow awaakhiri asanati araabicati min annubuwa isigoo tartiib tartiib u soo bilowday kadibna maalinba maalinba ka dambeyta wuu ka sii daray ilaa markii dambeeto meeshu ugu dambeysay uu gaaray fii awaasidi asanati alkhaamisa bartamihii sanadka shanaad oo ilaa muslimiinta ay ku adkaatay inay ku nigaadaan magaalada mako oo dhib ay ku noqotay xilligaas oo ciriiriga badana ilaahay subxaanahu watacaala suuraddan soo dejiyey iyadoo xambaarsan su-aalihii mushrikiinta ay soo jeediyeen nebiga caleyhi salaatu wasalaam ay u soo jeediyeen ay ka jawaabayso islamarkaasna suuradda waxay kulansatay saddex qiso oo ku sugan ishaaraad baliiqa min allaahi tacaala ilaa cibaadihi almu'miniin saddex qiso oo ishaaraad xeel dheer oo ilaahay xaggiisa ka ahaatay muuminiinta loo tilmaamaya ku sugan qisada koowaad waa qisatu asxaabiilkahaf waxay dadka ku hanuuninaysaa ila alhijrati min maraakisi alkufri waalcudwaan in laga tago xarumaha kufriga iyo cudwaanka oo qofka markii diintiisa uu ka boqo in laga fidneeyo isagoo ilaahay tala saaranaya waida ictasaltumuuhum wamaa yacbuduuna ila allah fa'wuu ila alkahfi yanshur lakum rabbukum min raxmatih wayuhayi' lakum min amrikum mirfaqa qisada labaadna waxay ahayd qisatu alkhadir wa muusa iyadana waxay faa'iidaysaa ana aduruufa laa tajrii walaa tantuju xasba daahiri daa'iman ana duruufa laa tajrii xasba daahiri daa'iman duruufta kuma soconayso sida muuqata int haaliban ama mar kastaba waxaa laga yaabaa amarka inuu noqdo calaa cagsin kaamilin binnisbati ila daahiri waxaa ku sugan markan ishaaro oo ilaahay subxaanahu watacaala u tilmaamay dagaalka oo markaas muslimiinta lagu haayay ciriirinta muslimiinta la ciriirinayay cagsigeed inay dhici doonto ilaahay subxaanahu watacaala muslimiinta awoodda siin doono qisada saddexaadna waxay ahayd qisatu dilqarnayn iyadana waxay faa'iidaysaa ana al arda lilaah yuurihuhaa man yashaa'u min cibaadih dhulka ilaahay baa iska leh ciddii doonana ilaahay dhahalsiinaya guusha iyo liibaantana innamaa huwa fii sabiili aliimaani duuna alkufri waddada lagu liibaanayo oo lagu guulaysanayo waa sabiiluliimaan way sabiilulkufri ma ahan ilaahayna subxaanahu watacaala laa yazaalu yabcathu min cibaadihi bayna aawinatin wa ukhraa man yaquumu biinjaa'i ducafaa ilaahayna subxaanahu watacaala mar kastaba wuxuu soo saaraya addoommadiisa ka mid ah dad u istaaga dadka ducafada ah badbaadintoodii yaa ilaahay subxaanahu watacaala soo saaraya cidda xaqu u leh in la dhahalsiiyo dhulkana innamaa hum cibaadullaahi asaalixuun ilaahay subxaanahu watacaala suuraddaas ayuu soo dejiyey taasna markaas mu'miniinta ay ka faa'iidaysteen oo taas oo keentay markii dambeeto rasuulkeena suubana caleyhi salaatu wasalaam saxaabadiisa inuu kula taliyo inay u hijroodaan ilaa ardi alxabasha maadaama uu ku sugnaa boqorkii najaashiga ahaa oo caadilka ahaa laa yudlamu cindahu axad qur'aanka soo degay fadradii la joogay maka waxyaabaha uu aadka uga hadlay waxaa ka mid ahaa reer bani israa'iil inkastoo xilligaas aysan ahayn cadowga ugu daran ee la dagaalamayay risaaladii xaqa ahayd ee ka socotay magaalada maka haddana waxay ahayd mid loogu gogolxaarayo marxaladda soo socota ee madiina maadaama uu allaah ogaa cadaawadda yahuudda iyo inay laf dhuungasha ku noqon doonaan suubanaha salaallahu calayhi wasallam ugu yaraan konton suuradood oo ka mid ah suuradihii soo degay xilligii maka ayaa looga sheekeeyey reer bani israa'iil iyo hagardaamooyinkii ay u maleegi jireen rasushii la soo diray qur'aanka ayaana si sugan u qeexayay inay jiraan dad kaga horreeyay quraysh beeninta xaqa oo soo maray dunidan suuradaha alfajir almuzammil annajm saad yaasiin maryam daaha iyo kuwo kale ayaa looga qisooday ummadda reer bani israa'iil ee diiday dacwadii rususha kuwaas oo markii dambe caaqibadoodu noqotay in lagu cadaabo dunida ka hor inta aan la gaarin qiyaamaha marka laga soo tago in quraysh loo muujinayay inaysan ahayn dadkii ugu horreeyey ee rususha allah beeniya haddana suuradaha makiga ee ka warramayay qisaska ummadihii hore gaar ahaan reer bani israa'iil waxay ka dhignaayeen diyaargareen iyo tarbiyeen la siinayay mu'miniinta ujeedku wuxuu ahaa inaanay fajac iyo layaab ku noqon beeninta marka la tago madiina iyo diidmada iyo sharqoollada kaga imaan doona yahuudda waxaana mu'miniinta la barayay in qoomkan waa yahuudda ee ayba horay u diideen rusushii iyaga laga soo dhex saaray qaarkoodna ay dileen si kastoo qurayshtii maka degganayd loo hordhigayay xujooyin cadcad oo marag fur u ah dhabnimada risaalada tawxiidka haddana ma qancin mar walbana shirqool hor leh iyo xeelado ibliis ayay la soo shirtagayeen laakiin dabkay soo shidaanba allaah ayaa deminayay markii ay arkeen inaanay waxba soo korrin usluubka tacdiibka iyo jirdilka ayna muslimiintu arrintaas u siyaadisay oo keliya iimaan adag su'aalihii quusgelinta ahaa ee laga soo safriyey yahuuddii madiinana qur'aanku ka jawaabay waxay quraysh ku dhaqaaqday mid ka mid ah iskudayadii ugu dambeeyey ay ku doonayso inay ku demiso nuurka allaah sida uu inoo sharaxayo alistaad abu muxamed arrinta ku saabsan xisaarkii iyo go'doonkii lagu soo rogay nebiga sala allahu caleyh wasalam iyo qoyskiisa waxaan u jeednaa yacni reer banu haashim iyo reer banu mutalib arrin ayadana cibro kale iyo cido ku jirta weeyaan quraysh ayaa shirtay shirka marka waxaa ka soo baxay in la sameeyo go'doomin la go'doominayo reer banu haashim iyo reer banu mutalib qodobo aad u liita ayaa ka soo baxay inaan laga guursan loona guurinin inaan ganacsi lala samaynin inaan lala fadhiisanin inaan guryahooda la gelinin inaan lala hadlinin wax heshiisa abadan inaan laga aqbalinin naxariis inaan loo gelinin ilaa nebiga ay soo dhiibaan si loo dilo weliba ruxshiga fiiri arrintii way qoreen kacbadii ilaahay bayna ku xireen dhexdeeda say qadaase ugu yeelaan arrinta u weynaato marka reer banu haashim reer banu mutalib way ka baxeen meel bay isugu tageen shicba abitaalib bay isugu tageen mu'minkoodiiyo gaalkooduba ilaa duqii abulahab maahane halkaase marka laga bilaabo sannadkii toddobaad ilaa sannadkii tobnaad saddex sano ayay halkaas ku xaraysnaayeen xisaar ganacsigii waa laga jaray cunno imaan mayso lama ganacsan karo dadkii xataa bannaanka magaala ka imaanayey waa loo diiday inay ka ganacsadaan ama waa lacagta lagu qaaliyin jiray ilaa nebiga sal alla ly slam iyo dadkii la joogay markaas dhibaato xun ay gaartay xataa ay cuneen caleenta geedaha iyo maqaarka la cunay ilaa ilmihii iyo carruurtii iyo dumarkii mar kasta oohintooda imaarata juucooda gaanjada haysa daraaddeed oohintooda la maqli jiray wax uun sir ku soo gaara iyo wax lasoo yaro soo tahriiriya maahane wax kale oo cunnana maysan gaari jirin bilahaas marka xurmada leh ayay marmar jaanis heli jireen oo xaajaadka qaarkood ay soo gadan jireen marka xaqiiqatan wuxuu ahaa xisaar aad u liita oo arxandarro iyo qaraabogoysnimo iyo dulmi iyo cudwaan ku dhisan rasuulkana ibtilaa buu ku ahaa dadkii markaas nebi uu ka dhashayn laftigooda imtixaan ayuu ku ahaa oo wiilkoodii liajli in loo dhibaateeyo ilaahay fadligiis marka sanadkii tobnaad ayaa rag maaragtay dulmidiida ayaa arrintii ka dhiidhiyey ayagaana warqaddii xuntahay daalimada ahayd baabi'iyey oo ka takhallusay oo shir intay qabsadeen muhiim ahaa ayaguna go'aankaas ku qaatay marka waana geesinimo markii dadku dulmi iskugu kaalmaysaan waa in la helo fi'o dulmigaas ka jawaabta oo dulmiga diida marka xisaaru qurayshin lirasuulillaahi sala allahu alay wasalam iyo man macahu waxay cibre ugu jirtaa dadka mu'miniinta ah markaad manhaj xambaarsan tahay caqiido aad aaminsan tahay waa inaad tadxiyo u hurto wixii kugu soo gaaro dhibaato gaajaysiin tacdiib asri itihaad cadaadis hanjabaad bahdilaad walciyaadu bilaah wax alla wixii muxtamala inaad ku sii talagasho inaad naftaada u hurto inaad diintaada u hurto inaad ku talagasho aadna ogaato faradku insha allah tacala wuu imaanayaa ee sabirkaas baa lagu imtixaanayaaye inaad maalmaha aad samirto ayaa la rabaa markaad marka mabda iyo caqiide aaminto qoys iyo qabiil ha ku tashanin haddii mar mabaadida lagu kala tago qabiile iyo qoys wax ma anfacayaan nebiga waxa saa ku samayn waa ehelkiisii waa xigtadiisii weeye marka waa qoraysh weeye inaadan ku talagelin iskuna hadlaynin qoys iyo qabiile aad allah isku hadlayso mabda'gana ku dheganaato ibtilaaguna xuduud buu leeyahy iska dhammaan doonaa insha allahu tacaala haddaad dhimatana fa insha allahu tacaala anta shahiidun fii ariiqi alxaqi marka sabirka iyo dulqaadku waa cunsuraani muhimaani jiddan runtiina waxay xaadisadaas ina xasuusinaysaa maanta iyo asaaliibta gaalada ay ula dagaalamaan dacwaadka islaamiga iyo jihaadka gaar ahaan iyo mujaahidiinta cunaqabataynta musaadarada iyo la wareegidda hantida waxay ugu yeedhaan tashiif manaabic usuuliya waa usluub ka mid a asaaliibtii soo jireenka ahay ee dacwaadka xaqa lagula dagaalami jiray allana subxaana wa tacala kitaabkiisa casiiska wuxuu ku leeyahay atawaasaw bihi bal hum qowmun daaquun marka waa wax soo yaal ahayd oo weligeed soo jirtay nimanka odayadaha waxaa hormoodu ahaa hishaam ibnu camar ninkaas ayaa arrinkan u ololeeyey heshiiskaas in la buriniyo bani haashim iyo bani mutalibna cunaqabataynta laga qaado wuxuu u tegay suhayl bin abi umaya almakhsuumi ninkaas reer bani maqsuum ayuu ahaa meesha uu ka galana waxay ahayd hooyadii ayaa waxayd caatika bintu cabdilmutalib oo waxa weeyaan bani haashim ayaa reer abti u ahaa marka wuxuu ku yihi wartaqun baa tahay reer abtiyaashaan iyo halkan gaajo iyo baahi ugu leedaan hadna halkanaad iska xariqooto seebay kuugu qalanta markaa suhayb wuxuu ugu jawaabay kuyiro nin kaliyaani maxaan qaban karaa wuxuu kuyiri war anigaan in labaad ku helaye arrinkan aan wax ka galo kadib wuxuu ku yidhi bal waaya nin saddexaadna inoo raadi markuu iisu sheeguu yidhi anaa kula gelaya hawsha markii labaadna markaa wuxuu u tegay maطcim bni cadiy bani cabdimanaaf ayuu ahaa oo isaga laftiisana dhankaas ayuu ka galay leanna bani lmuطalib iyo bani haashim waxa weeyaan nimankan waxa weeyaan maطcim uu ka dhasho bani umaya ah reer bani cabdimanaaf ay isku ahaayeen halkaas ayuu markaa isagana ka galay isaguna sidoo kale ayuu ku yidhi bal keliga waxma qaban karaan dabeedna wuxuu u sheegay inuu nin u hayo kale wuxuu mid saddexaad inoo raadi mid saddexaadna aan ku hayaa buu yidhi marka isaga iyo zuhair ayaa isu sheegay wuxuu yidhi bal waayo mid mid afaadna inoo raadi meeshan waxaa laga cabsanayaa abu abu jahal iyo xulafadiisii abulbakhturi ayay u tageen sidoo kale ibnu hishaam isna markii dambe wuu ka yeelay zamca ibn aswad ayay u tageen saasay markaa waxay ku noqdeen shan ayay ku noqdeen markay shantaa noqdeen ayaa waxay ku heshiiyeen heshiiskan in la buriyo ile quraysh waxaa gole u ahaa ay fadhiisato kacbada hareeraheeda golihii qurayshada ayay yimaadeen muntadaheedii markii ay yimaadeen baa markaa suhayl ayaa yidhi anaa idiin bilaabaya arrinka maadaama bani maqsuum ahaa ninka hormoodka waa mucaaradada iyo xisaarka iyo cadaadiskana uu ahaa mujaala oo reer bani maqsuuma isaguna suhayr markaa intuu soo labistay uba kacbadii dawaafay ayaa wuxuu yidhi saxiifadan daalimka ee qaaticadan markii horena raalli kamaanan ahayn haddana raalli kama nihin hala buriyo markii baa mujaahid ayaa soo gooday oo yidhi been ayaad sheegtay sidiibaa markaa raggii kalena ay ku beeniyeen been ma sheegin adaa been sheegay lagu yidhi saasaa markaa shantoodii midba midka kale warkiisii u taageeray u xoojiyey halkaasaa markaa mujahdu baraaga waaga ku bariyay ورسول الله كل قاعد فيه يقول هذا أمر قد قضي بالليل وتشور فيه بغير هذا المكان أرن كان وأرن بين يسوع الشقي ميلان منشان هينا لا غسل تشري مركز سيداس أي حصاركي وكتشري
هم الفرسان في سوح المنايا هم الرهبان في جوف الليالي توقات أعلنوا الإسلام دينا
markii uu lixaadsadee dagaalka noocyada kala duwan leh ee ay quraysh ku beegsanaysa rasuulka allah iyo inta raacday wuxuu suubanaha salallaahu calayhi wasallam la yimid asbaabta maadiga ah ee looga gudbi karo xaaladdaas laguna gaari karo xaqiijinta ahdaafta waaweyn ee la baadigoobayo haddaba maxaa ka mid a asbaabihii ugu waaweynaa ee u qaatay waxaan ku faaqidi doonnaa xalqada xigta ee taxanaheenna insha allah
بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى guud ahaan intaasi aan kusoo gabagabaynay barnaamijka caalamulyoom kulanti dambe ayaa inoo balan ah inta ka hor ise nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu
فاحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وروضة القلب ضجت في مجاريها